hay-adda si oo ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa mashaariic horumarineed oo isugu jira ceelbiyoodyo iyo musqulo ka hirgelisay deegaanada farwaamo towfiiq singalayr iyo wirkoy kuwaas oo dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose hay-adda si ayaa dayactir ku samaysay ilaa saddex ceelbiyood oo loogu talagalay inay biyaha ka cabbaan dadka deegaanadaasi ku nool sidoo kalena musqulaha la hirgeliyey oo tiradoodu gaarayso boqol labaatan iyo afar musqulood ayaa labaatan ka mida loogu talagalay inay isticmaalaan dadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaanadaasi ku nool madaxa maaliyadda hay-adda si cabdifitaax maxamed mire ayaa ka warbixiyey mashruuca ay fuliyeen iyo muhiimadda ugu fadhiyo bulshada ku nool deegaanadaasi kasi ahaan annaga waxaan ka qabanay jamaama area wash project oo ayaan ka qabanay oo ka kooban waxaan bixinay laba kun oo qoys ayaan waxaan siinay hygiene kits ayaan ka bixinay afartaa tuulo oo igu horeyso farwaamo wirkooy singaleer iyo towfiiq hadda maanta waxaa meeshaan u joognaa inaan ma aragtay ku wareejino bulshada deegaanka dayactir aan ku sameynay saddex ceel oo laga dayactiray farwaamo oo hadda meesha aan joogno ah iyo wirkooy iyo singaleer waxaan sameynay solar system ayaan u sameynay ceelasha oo solar systemkaas oo haanta biyaha saarayo waxaa kaloo sameynay water kios ayaan ka sameynay tuulo walba waxaan sidoo kale sameynay fensi deerkii oo ilaalin ayaan sameynay ceelka iyo areerihiisa waxaa arrintaa naga saaciideysay s h f somalia humanitarian fund oo fanka iska lehed annagana waxaan hayadda imbelmidgaraynaysa oo shaqada qabanaysay waxaa sidoo kale goobjoog maanta nala ah oo maaragtay arrintaas markhaati nooga ah wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan leenahay soo dhawaada dadkii waxaan rabnaa hawshaas aan hagaajinay dadkaas la soo bixiyey oo ugu horeeya ceelashaa la hagaajiyey iyo shaqooyinkaas inay dadka tuulada ay qabsadaan ee ilaashadaan sidoo kale waxaan sameynay musqulo oo boqol labaatan iyo afar xaba ah oo ka kooban dadka curyaamiinta iyo kuwaan dadka curyaaminta een dadka curyaamiinta waa labaatan xabo
dhanka kale guddoomiyaha guud ee deegaanka baarsangooni yaxya cabdi haajir ayaa hay-addasi uga mahad celiyey mashaariicda ay halkaasi ka hirgeliyeen isagoona sheegay inay ilaashan doonaan
waxaa shaqana noo qabtay oo nagu soo dhabeeyey oo nagu soo maaragtay nagu soo dejiyey weliba hay-adda siya maasha allah aad iyo aad bay wax noo qabatay tuulo ahaan tuulada hadda aan taageernahay farwaama ilaa towfiiq ilaa warkooy ilaa singaler iyo hadda baarko hadda xoogaho meesha degan oo maaragtay shalay wax la siiyey maasha allah waa maaragtay biyihii waan helnay oo siyaa maaragtay nagu dadaashay musqulihii oo boqol labaatan iyo afar xabo oo gaar ahaan ilaa farwaama ilaa singaler oo qaarna oo curyaamiin ah shan shan ah tuulo walbo shan ah maasha allah ilaah ku mahadle deegaanada laga hirgeliyey adeegyada horumarineed ee isugu jira musqulaha iyo ceelasha biyaha ayaa waxaa degan dad dan yara kuwaas oo ay saameeyeen daadadkii aliino